جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba mar aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga andulus في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raadraaca toddobaadka aan idinkugu soo xunlay toddobaadkan inshaa allah waxaa ka mid a sarkaal sare oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo toddobaadkan dhaawac xooggan uu ka soo gaaray isaga iyo ilaaladiisa qarax mujaahidiinta ay kula beegsadeen deegaano dhaca duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho barnaamijkah ayaad ku maqli doontaan william ruuto madaxweynaha dowladda kaafiradda ah ee kenya oo booqasho ku tegay dalka maraykanka muxuu daaran yahay safarkiisa maxaase ka jira inuu doonayo in dowladdiisa uu ku daro isbahaysiga saliibiga ah ee nato wararkii ugu dembeeyey iyo wixii ay warbaahinta caalamku ka qortay ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkan magaalada muqdisho ka fuliyey howlgal lagu khaarijiyey xildhibaan ka tirsan maamulka shahaadla dirarka isku magacaabay koonfur galbeed sidee dilka xildhibaankaasi uu u saameeyey maamulkaasi barnaamijka ayaan idinkugu haynaa dagaal khasaare uu ka dhashay una dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ee kala ah macawisleyda iyo kuwa maraykanka uu tababaray ee danab oo shalay ka dhacay deegaanka ceelbaraf ee wilaayada shabeellada dhexe khasaaraha ka dhashay weerarkaas ayaad caawa maqli doontaan diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda oo maalinkii laba boqol soddon iyo koowaad sii wada xasuuqa ay ku hayaan shacabka muslimiinta ah ee reer falastiin wararkii ugu dembeeyey iyo halka ay marayso tirada shuhadada ee toddobaadkan caawa ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah wilaayadda islaamiga ah ee gado oo dowlad diiniya u soo xirtay wilaadda degmooyinka ee wilaayadaas waxaan idiin haynaa munaasabaddii gebagabada dowladaasi iyo kelimaadkii laga jeediyey qodobadaas iyo wixii kale ee nagu soo kordha ayaad barnaamijka raadraaca toddobaadka ku dhegaysan doontaan qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda islaamiga andulus ayaa inta uu barnaamijka socdo igala qayb qaadan doonaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا جدد جدد
waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho qarax kula beegsaday gaari uu saarnaa murtad lagu magacaabo jenaraal xasan jaamici kaas oo ka mid ahaa saraakiisha kooxda riddada gaar ahaan kuwooda sarsare jenaraal xasan jaamici ayaa watay gaari nooca soomaalidu u taqaano qooqanta waxaana halkaasi ka soo gaaray dhaawac isaga iyo qaar ka mid ah askartii ilaaladiisa ahayd ee saarnayd gaariga qaraxa lagula beegsaday murtadkan ayaa muddo dheer dagaal kula jiray mujaahidiinta iyo dhulka shareecada islaamka lagu maamulo wuxuuna dhowr mar isaga oo horkacaya boqolaal maleeshiyada ku soo duulay qaar ka mid ah wilaayaadka loo yaqaano gobollada dhexe dhinaca kale howlgal gaar ah oo mujaahidiinta ay toddobaadkan ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ayay ku toogteen xildhibaan ka tirsan maamulka shahaadla dirarka isku magacaabay koonfur galbeed ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgalkan gaarka ka fuliya degmada wadajir gaar ahaan xaafadda siliga waxaana ay ku dileen murtad lagu magacaabi jiray ibraahim cabdiraxmaan oo loo yaqaano xildhibaanka islamarkaana ka tirsanaa xildhibaanada maamulkaasi ashahaadla dirarka ah ee koonfur galbeed hogaamiyaha maamulkaasi murtad lafta gareen ayaa ka gelgishay dilka loo geystay xildhibaankiisa wuxuuna howlgalkaasi ahaa mid fariid ah oo dhammaan dadka muslimiinta ah ay bogaadiyeen
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka william ruuto madaxweynaha dowladda kaafiradda ah ee kenya ayaa booqasho ku tegay dalka maraykanka haddaba muxuu daaran yahay safarkiisa maxaase ka jira inuu doonayo in dowladdiisa uu ku daro isbahaysiga saliibiga ah ee nato wararkii ugu dambeeyey iyo wixii ay warbaahinta caalamka ka qortayba waxaa isha ku hayay islamarkaana noo faahfaahinaya ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay walaalka haddii aan soo qabanno hadalhayntii ugu xooganeyd ee toddobaadkan ka taagneyd dhanka mandiqadda waxay ahayd safar uu dalka maraykanka ku tegay madaxweynaha dalka kenya william ruuto safarka ninkan ayaa daaranaa arrimo dhowr ah iyo inuu soo xaqiijiyo rabitaano ka dhex guuxaya xukuumadda nairobi oo ay ugu horreyso doonitaankeeda ah inay hesho xubin dibadjoog ka ah isbahaysiga saliibiga ah ee nato qaar badan oo ka mid ah majaladaha ka soo baxa qaaradda ayaa tibaaxay in william ruuto iyo joe baiden ay qaateen kulamo dhowr ah iyagoona si aad ah u gorfeeyay doonitaanka kenya ee ah inay si dibadjoognimo ah uga mid noqoto gaashaanbuurtan mid ka mid ah majaladaha ameerikaanka ah ayaa sheegay in haddii maraykanku uu ogolaado xubinnimadan dibadjoogga ah ee kenya ee nato ay dowladda noqon doonto midii ugu horreysay ee dhacda bariga afrika oo loo ogolaado arrinkan halka dhanka kalena ay noqonayso dowladdii saddexaad oo si dibadjoognimo ah uga mid noqota nato misana dhacda qaaradda afrika oo sidaanoo kale iyada waxaa uga horreeyay dalalka masar iyo tunisiya xubinnimada nato ee dibadjoognimada ah waa mid ay horey ugu dhaqaaqeen dowlado badan oo dhaca daafaha caalamka dowladduna markii ay si dadban uga tirsan tahay gaashaanbuurtan waxay helaysaa fursado badan oo aysan heli karin kuwa aanan ka midka ahayn isbahaysiga sida in dowladda laga iibiyo hub raqiis ah iyo in xiliyada colaadaha ay soo wajahaan ay dhanka gaashaanbuurta ka hesho garab difaac marka arrinkan aad ayay ugu sacyinaysaa xukuumadda nairobi waxaase macquul ah in dowlado badan oo ka tirsan gaashaanbuurtan ay diidaan xubinnimadan dibadjoogga ah ee ay kenya damacsan tahay waxaa sidoo kale arrimaha ay ka wada hadleen baiden iyo ruuto ka mid ah ciidanka booliska kenya ee la qorsheenaya in loo diro dalka ay colaado u hareeyeen ee hayti walow muddooyinkii dambe ay soo baxayeen xogay sheegaya in kenya ay tallaabadaas ka samaynayso gadaal ugurasho aad u ballaaran dhanka kale waxaa soo baxaya saacadihii u dambeeyey xogo tibaaxaya in xukuumadaha nairobi iyo washington ay kala saxiixdeen heshiis iskaashi militari ah walow aanan si cad loo cayimin inta uu soconayo heshiiskan iyo xilliga uu soo gebagaboobayaba dhanka kale cabdiwahaab maqaalada laga daabacay safarka ninkan waxaa inta badan ku larnaa sawirada ruutu oo lagu soo dhoweynaya aqalka cad iyadoona siyaasiyiinta caalamka ay lahaayeen waa markii ugu horreysay oo madaxweyne afrikaan ah lagu soo dhoweeyey aqalka cad tan iyo sannaddii labada kun iyo siddeeddii waxaana soo dhoweyntan lagu fasirtay dabcan inay tahay mid ay ku qasban tahay xukuumadda washington maadaama hadda maraykanka xaliifka ugu dhoweeya uu qaaradda afrika uu ku leeyahay ay noqotay kenya sababtoo ah sida aan ka warhayno wujuudka maraykanka iyo reer galbeedka qaaraddu waa ay ka sii xididda siibanayaan taa beddelkeedna waxaa mandiqada aad ugu loga fidsanaya ruushka iyo xulafadiisa oo ay ugu horreyso dowladda shuuciyadda ah ee shiinaha inahaas ayaan qodobkan ku soo gebagabeynaynaa iminkana aan dib idinkugu celiya qaybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka dagaal u dhexeeya maleeshaadka murtadiinta ee macwisleyda iyo kuwa maraykanka uu tababaray ee danabba ayaa dagaal xoogan uu ku dhex maray deegaanka ceelbaraf ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray labadii dhinac ee dagaalamay dagaalkan ayaa bilowday kadib markii kolonyo maleeshiyaadka murtadiinta ah ee danab ay weerar dhabagal ah kala kulmeen maleeshiyaadka murtadiinta macwisleyda waxaana wixii markaa ka dambeeyey la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan ugu yaraan toddoba askari oo murtadiin ah ayaa dhaawac xoogan uu ka soo gaaray dagaalkaasi u dhexeeyey labada dhinac waxaana dhaawacyadii dagaalkaasi intooda badan loo qaaday magaalada muqdisho halka qaarkii kalena xaaladooda caafimaad haatan lagu dabiibayo cisbitaal ku yaala magaalada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan maleeshiyaadka danab ee weerarka kala kulmay saaxiibadooda macwiisleyda ayaa la sheegay in loo bartilmaameedsaday aana qabiil darteed askartan ayaa laga soo fasaxay saldhiggii ay kaga sugnaayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar waxaana markii weerarka dhabagalka ah loo dhigayay ay ku sii jeedeen dhinaca gobolka hiiraan
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي halka aad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga andulus welina waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa dhowaan dowla diiniya u soo xirtay wilaadda degmooyinka ee wilaayadaasi waxaana munaasabadii gabagabada ka soo qayb galay mas-uuliyiinta mujaahidiinta ee gobolkaas culimo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dowradan oo socotay muddo toddoba maalmood ah ayaa lagu qaatay duruus sharci ah iyo muxaadaraad ka turjumaya xaaladda muslimiinta caalamka iyo jihaadka ka holcaya geeska afrika ugu horeyn mid ka mid ah wilaadii dowrada loo soo xiray ayaa faahfaahin ka bixinaya duruustii ay soo qaateen muddadii toddobada maalmood ahayd ee dowradu ay socotay الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على أفضل مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله سبحانه وتعالى أيام هدسن نعم كيس فربضا أنا سوكو بكرين سوجر تمد ظاهرة إمد باطنة أولا إلى سبحانه وتعالى ومحمد غينا بعد الحمد لله تبارك وتعالى ماشي معكو قادنا الدورو فإذا بدن خير بدن waxyaabo badanna noo kordheen waxaan ku qaadanay dowladan maadooyin gaarayaan ilaa kow iyo toban maado ayaa ku qaadanay waxaa ugu horeyso tafsiir qur-aanulkariim ayaba ka mida suuradaha oo meeshaa nogula tafsiiriyey waxaa ka mida waxyaabaha a ku baranay dowladan oo aad oo loo lafa guray oo loo turxaan bixiyey oo in badan oo kamid a niqaashaad mararka qaar laga sameynaya waxaa ka mid ah masalada la yidhaha al asmaa walaxkaam waxaa ka mid a maadooyinka a qaadanay cilmiga iyo fadliga uu leeyahy waxaa kaloo ka mid a maadooyinka a ku qaadanay dowladan fannu tacaamul maca annaas sida ummadda iyo dadka loola dhaqmo oo dadka loola tacaamulo ayaa ka mid a maadooyinka ku baranay qeybaha ku qaadanay waxaa ka mid a aad waxyaabaha ugu muhiimsan maadada la yidhaha al amaana ayaa ka mid ah maadooyinkaa ku qaadanay waxaa kaloo ka mid a al ukhuwa aliimaaniya walaalnimada iimaaniga iyo macaanida ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay iyo diinta islaamka meesha ay ka taagan tahay ayaa ku baranay ilaahi subxaana wa tacaalana jaanis noogu siiyey inaan in badan aan ka fahamno waxaa ka mid a maadooyinkaa ku qaadan utruk atharan qabla raxiil yacni waxa waaye intaa adduunka joogto in yacni waxa waaye saamayn aa samayso amba raad aa yeelato ama waxa waaye wax una ka tagto oo lagugu xasuusto bacda raxiilik maadooyinka qaadana waxaa ka mid ah tadxiyada in la huro nafta in la huro xoolaha in la huro waqtiga waxaa kaloo ka mid ah waxyaaba dowladda ku baranay maado la yidhaha samcu wadaaca waxyaabaha ku barano aad u muhiimsan waxaa ka mid a idaarada waxaa ugu dambeeyey maadooyinka ku qaadanay maado la yidhaahdo asiixa amba caafimaad caafimaadka iyo macnaha waa sidii loogu baahan yahay hadalkii waxaa kusoo kooba dhammaan raggeenna walaalaheenna ah ama duruusa isla qaadanayno halka isla joogno duruusa aan qaadanay waa wada ognahaye aad tadbiiqino dadkii munaasabadan lagu soo maamuusay islamarkaana ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وحان هلكان ومهد علينيا مركا كوبات ولايدا إسلام كجدو iyo juhuudda ayay bixinayso ee ah wacyigelinta guud ee makaatibteeda iyo shacbiga ku nool gobolka intaba inay wacyigelisaa ayuu istaag marka labaad waxaan u mahad celinayaa raggii wulaada ahaa ama maamuladii iyo xarakada gobolka gedo ee maalmaha halkaa fadhiyey ee duruushta badan ku kala maaragtay qaadanayay sabirkooda iyo maaragtay maxaanku rahdaa dadaalkooda ay muujinayeen ayaan uga mahad celinayaa waxaan idiin dardaarmayaa marka koowaad inaad ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsataan maxaa yeelay cabsida ilaahay jalla wacalaa waa wasiyatu alawaliina waalaakhiriin waa waxa ay ku taagan tahay cubuudiyada ilaahay subxaanahu watacaala walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu allah cabsidaa ilaahay subxaanahu watacaala oo qofka ilaahay ka cabsada si xaq ahna ilaahay uga cabsado waxay dhaxal siinaysaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa u furo oo xaqa iyo baadilka uu kala garto xalaasha iyo xaaraanta uu kala garto alla subxaanahu watacaala uu ka arsaaqa min xaydu laa yadri ayay keenaysaa waa fatxi ilaahay jalla wacalaa taqwadaasi ilaahay jalla wacalaa ka bacday waxaan idiin dardaarmayaa al-ikhlaas inaad camalka aada haysaan ilaahay u barax tirtaan jalla wacalaa oo wax kasta oo aqraad ah ama dawaafic adduunye ah oo qofka camalka ku riixi karo inaad naftiinna ka dhartirtaan maxaa yeelay dawaaficdaas ama waxyaalaha ku xambaara qofka camal inuu galo acmaasha islaamka ka mid ah oo aan ikhlaaskaas iyo ilaahay diinkiisa inuu sare u qaado aan ahayn waxay ahaanaysaa qofka inuu ilaahay ugu shariig yeelo ilaahayna subxaanahu watacaala uu ku kufriyay ka imaan kartaa walaalaha camalkaa ku jira ee qaa'imiinta ah ee daaqimka ah ee ka shaqaynaya degmooyinka kala duwan ee gobolka gedo si gaar ahaaneed ugu dardaarmayaa camalkooda inay tajriidiyaan ilaahayna u barax tiraan jalla wacalaa arrinta iigu dambayso oo iyaduna aan dardaarmayo waa alistiqaama inay la yimaadaan toosnaan wastaqim kamaa umirta walaa tattabic ahwaa'ahum waxweyn istiqaama waa in lala yimaado maxaa yeele istiqaamadu qofka markii uu toosnaado oo ilaahay diinkiisa uu asaga ku toosnaado buu qayrkiina toosin karaa oo hagaajin karaa ama uu noqon karaa qof lagu daydo oo qudwo noqon karo uu noqon karaa haddii adigaba istiqaamo aadan haysan oo habay yaraatee aadan toosnaan haysan inaad heshid wax toosnaan la yidhaahdo meel kale kaaga timaada ha sugin in lagugu daydo oo wanaag lagaaga daydana dariiqeedii inaad haynin adaan naftaada ku qirayo wixii lagaaga daydaa marka waa toosnaantii cagsigeedoo xumaan ah qofka marka maamulka ah qaybaha maamulka uu ka kooban yahay ama waali ha noqdo ama maaliyad ha noqdo ama maaragtay maxaan ku rahdaa zakawaad ha noqdo ama xisba ha noqdo ama qaadi ha noqdo horta naftiisa ha toosiyo toosinta naftiisa uu toosiyo ka bacduu wax toosin karaa naftiisa cadaaladda ha ku dabaalo inuu insaaf sameeyo oo cadli sameeyo oo naftiisa u cadaalad sameeyo horta marka hore ha ku dadaalo marka ka bacdi baa macnaha uu heli karaa kayrkiina inuu toosiyo una insaaf sameeyo u cadaalad sameeyo walaalaha marka waxaan leeyahay cilmiga aad xambaarteena maalmahan aad u fadhideen waa ammaano cilmigaasi waa ammaano ammaanadaasina iyo mas-uuliyadeedana adinku korka idinka saaran yahay waad xambaarteen ummadda aad maaragtay maxaan ku rahdaa mas-uulka ka tihiin waxaad mas-uul uga tihiin dantooda diin iyo adduunyo masaalixdooda adduunyo iyo aakhiro adduun iyo aakhiraba adinkaa mas-uul ka hol idin weydiinayaa adinkuna waxaad beddel ka tihiin oo mas-uuliyaddaasi aad ku matalaysaan ciddii idinsoo magacowday oo idiin dhiibtay xilkaa isaga ah idinkulana xisaabtamayso inaad gudataan sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyaddaasi dusha idinkaga saaray kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin waxaad tihiin mas-uuliyiin mid kastoo mas-uul ahna waxaa la weydiinayaa waxa uu mas-uulka ka yahay oo xilkooda iyo mas-uuliyaddooda uu qaaday mas-uuliyaddaasi marka aad xambaarteen oo aad qaadeena dhawarka ladiin suray ilaahay kaga cabsado cidda aad matalaysaan kaga cabsado suuradda aad bixinaysaan mas-uulka aad ku qaadeen waa diin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ka darjamaysaan waa kitaabkii sunnada nebi maxamed waa fahamkii salafka saalixa ahaa waa socdantii yacni maaragtay maxaan ku raha khilaafadii islaamka dariiqii ay ku imaan lahayd haddii aadan marka adinku toosnaanin een cid idiin toosnaanaysa ma jirto sidaa darteeda bacdu a'immada diinta ka mida waxay yidhaahdeen aqiimuu dowlata alislaami fii anfusikum qabla an tuqaama fii bilaadikum dowladda islaamka yacni intaanan dalkiinnii maaragtay maxaan ku rahdaa amaakintiinnii aan lagu oogin horta adin dowladdii islaamka naftiinna dhexdeeda ku ooga dowladda islaamka ahayd suuradeedii yacni maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku matalaysaan iyadoo suuradeedii iyo jamaalkeedii iyo quruxdeedii iyo muuqaalkeedii leh intaanan dhulkiina lagu oogin ka hor haddaadan adigu naftaada ku oogin dhulkaada laguma oogayo taasoo adigu waxaad matalaysaa ilaahay diintiisa aad matalaysaa sharcigiisi baad matalaysaa waxaad matalaysaa maaragtay maxaan ku rahdaa waxa aad ka tarjamayso oo qaala allah wa qaala rasuuluhu baad ayaad ka tarjamaysaa haddaadan adigu naftaada markaa hagaajin oodan ku hagaajinin dalkaada kama muuqanaysa maamulkaadana kama muuqanaysa hada wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ugu dambayn waxaa dowladda soo xidhay sheekh luqmaan abuu anas waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gado isagoo dardaaran diineed iyo mid maamulba isugu daray wulaaddii degmooyinka ee dowladda loo soo xidhay إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أولا إلهي بأنه مهد علينا سبحانه وتعالى إلهي na siiyey nimcooyinka aan la koobi karin ee ay ka mid tahay nicamka kan alxamdu lilaahi huma alxamdu lilaah waa nicmo qaali ah waa farxad iyadoo ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisii halkaan aan waxa weeyaan ku daraasaynay aan isugu nimid ilaahi subxaanahu wa tacaala diinkiisa inaan kooda tashanno waa nicmo qaali ah annaga gaar ahaan farxad baynoo leedahay alxamdu lilaahi huma alxamdu lilaah nicamkaas ilaahay baan ugu mahad celinaynaa tabaaraka wa tacaala waxaan mar kale u mahad celinaynaa culammadii juhdiga badan bixisay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigiisii uu baray wax naga baray waxaannu leenahay culammadaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo intaa kadib ikhwaaney ummaddu muslimiinta waxay ummad ku noqoto waa iimaan anaga ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaan buu noogu yeedhay yaa ayuha aladiina aamanuu iimaankaas noola ka yeedhay oo waxa weeyaan magaca asaga ah ayaa magaca qaali ah laakiin rusheegid buu u baahan yahay waxaannu dardaarmi doonaa insha allahu tacaala dhowr qodob waxaanu ugu horeeyo taqwallahi subxaanahu wa tacaala fi siri waalcalan walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu allah ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidaas ayuu noo dadaarmay cabsida ilaahay in lasu dadaarmo loo kala kici waa ikhwaanay marka awalan waxaanu isu dadaarmayna allah subxaanahu wa tacaala cabsidiisa ayadaasaa asal ah ayadaasaa u dadaarankeena insha allahu tacaala ku soco doonaa qodobka labaad alxadaru min adunuub waxaanu isiga degaynaa waxaa loo yaqaanaa dunuubta saqiiraha wa kabiiraha teeda yar iyo teeda weyn waanu isiga degaynaa maxaa yeelay yacnii dunuubta haddii soo laalaabato waxay noqonaysaa jibaalo buuray noqonaysaa soo saas maaha marka waa inaan dunuubta aan xedir ka qaadano digtooni aan ka qaadanno si aan u badbaadno qodobka labaad dadaarmaya waxay tahay al ikthaaru min alcibaadaati inaan basanno cibaadooyinka oo rabbi aan ugu dhowaanayna tabaaraka wa tacaala inaan basanno sida soomka sunnada ah waxaa weeyaan qiyaamuleylka kelmadda wanaagsan oo waxaa weeyaan sadaqada noqonayso intaasoo dhan inaan ku dadaalno kathratu dikri illaahi tabaaraka wa tacaala carabkeennu inuu ku qoynaado allah subxaanahu wa tacaala dikrigiisa maxaa yeelay addoommaan nahay yaan addoommo nahay allahaan addoommo nahay subxaanahu wa tacaala adduunku waa nimid waanu bixi doonnaa waxaana la ka qariyey adduunku maalinta aan ka baxayno maalintii aan dhalanaynay magacaa noola bixiyey dharna waa noola geliyey laakiin maalinta aan baxayno ilaahay waa naga qariy subxaanahu wa tacaala marka waa inaan dal aan garanayno iyo dad aan garanayno midna uusan jaceylkeenna noqonin ee jaceylkeenna uu noqdo allah subxaanahu wa tacaala sidee baan ku raalli garaynaa qodobka shanaad waxaa weeye naftayda iyo nafteena aan udarmay waxay tahay muraajacatu nafs nafteena inaan muraajaca ku samayno nafta waa imtixaan dadka waxay amartaa xumaan ina nafsahee la amaarat bisuu dhibaatadaasay leedahay meelaha xumay wax ka tustaa nafta marka inaan raacin allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay walin itabacta ahwaa'ahum bacda aladii jaa'aka min alcilm maa laka min allaahi min waliyin walaa nasiira ikhwaanay marka nafta waa halis hawada waa halis yaanu raacin qodobka kale oon raacinaya waxay tahay ikhwaaney inaan ku dadaalno ikhwaaney waxaa la yidhahdaa dabeecad wanaagsan iyo aamusnaanteeda inay badan tahay marka qofka waxaa laga rabaa waxaa weeye hadduu hadlaayo inuu khayr ku hadlo hadduusan khayr ku hadlayna inuu iska aamuso aamusnaanta ceeb ma ahan waa inaan ku dadaalno marka ikhwaaney in waxaa weeyaan ay dusheenna ahaato dabeecad wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuxuu ku ammaanay nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam wa innaka la calaa khuluqin cadiim waana marka ee, qodobkaasna waan dadaarmayaa qodobka xigoon dadaarmaya waxay tahay ixsaanu dhanni bilaakhiriin inaan waxaa weeyaan wanaag u samayno walaalaha ee walaalaha kale ee muslimiinta ee anan ugu xiriira waxaa weeyaan inaan u samayno wanaag ixsaanu dhanni walaalkaaga muslimka dhanniga inaad u hagaajiso ayaa lagaa rabaa dowladii noo socotay muddada toddobada maalmood ah waxaanu rajaynaynaa hadduu ilaahayga awoodoola ogolaado subxaana wa tacaala tadawurkeenna iyo wanaaggeenna inuu intaan kasii bato intaas ayaan kusoo koobanaynaa wa aakhiru dacwaana an alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaynu ku guda jirnaa diyaaradaha dagaalka ee yuhuud ah oo maalinkii laba boqol soddon iyo koowaad sii wada xasuuqa ay ku hayaan shacabka muslimiinta ah ee reer filistiin haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo halka ay marayso tirada shuhadada ah ee toddobaadkan ee shacabka muslimiinta ah ee reer filistiin waxaa aalaaba inoo soo ururin jiray xaarif cabduqaadir waad mahadsantaha walaalka toddobaadkan waxaa dhacay duqeymo wuxuushnimo oo yuhuud ay ka geysteen magaalada khaza qeybo badan oo ka mid ah halkaasoo dad fara badan ay ku shahiideen yuhuudda waxaay xasuuqyo aan loo meeldiyin ka geysteen dhinacyada waqooyi iyo koofureed ee magaalada khaza goobaha ugu daran ee toddobaadkan ka dhaceen xasuuqyada waxaa ka mid ah xerada jubaaliya mandiqada rafax khan yunis iyo deegaano kale oo dhowr ah oo ka tirsan magaalada khaza ku dhowaad kun ruux ayaa toddobaadkan ku shahiiday magaalada khaza warbaahintu waxaay soo bandhigeen muuqaalo naxdin leh kuwaasoo laga soo qaaday goobaha yuhuuddu toddobaadkan duqeymaha ka geysteen ee magaalada khaza dhinaca kale toddobaadkan waxaa magaalada khaza ka dhacay dagaalo aada u culus oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ciidanka yuhuudda dagaalada xoogooda waxaay ka dhaceen xerada jabaaliya iyo mandiqada rafax halkaas oo lagu laayay askar badan oo yuhuudda ah islamarkaana lagu gubay gaadiid taangiyo ah oo ay lahaayeen ciidamada sahaynada in ka badan toban ka mid ah taangiyada yuhuudda ayaa toddobaadkan lagu gubay dagaaladii ka dhacay magaalada khaza sidoo kale ku dhowaad soddon askari yuhuud ah ayaa lagu dilay dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaya magaaladaasi halka lagu dhaawacay ku dhowaad lixdan askari oo yuhuudda ah waxaana dagaaladii toddobaadkan dhacay ay noqonayaan kuwii ugu cuslaa ee ka dhacay magaalada khaza halkaas oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada sahaynada ee cudwaanka ka geysanaya magaalada khaza dhanka tirada guud ee shuhaadada filistiiniyiinta tan iyo markii uu bilowday cudwaanka yuhuudda waxa ay tiradu gaartay soddon iyo shan kun iyo siddeed boqol oo ruux halka dhaawacna uu marayo siddeetan kun iyo sidoo kale kow iyo toban ruux oo filistiiniyiin ah
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag qaybihii dambe ee barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaynu isla soo gaarnay ciidanka xisbada ee faridda macruufka iyo reebidda munkarka ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud ayaa howlgal ay uga hortagayaan waxyaabaha dhacay ka sameeyey suuqa magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud howlgalkan oo ciidanka xisbada ay ka sameeyeen dhammaan goobaha ganacsiga ee magaalada ceelbuur ayay ku soo ururiyeen waxyaabo dhacay oo ka kooban raashiin dawooyin iyo waxyaabo kale fagaaraha lagu gubayey agabyadan dhacay oo ay soo ururiyeen ciidanka al amru bilmacruuf wanahyi canilmunkar ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud nabadoon xaaji roog oo ka mid ah nabadoonnada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa fagaaraha kaga hadlay sida ay gaaladu u doonayaan ciribtirka muslimiinta ku nool dalka soomaaliya bismillaah ilaahay baa mahad ballaaran iska leh intaa kadib beriga oon taagannahay gobolka galguduud khaasatan ceelbuur waxa gadaashayna ka muuqda waa waxyaalihii nagula soo khayaameeyey oo dalkii maadaama wax ilaaliyaha ee muslimiinta xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan ahayn aysan ilaalinaynin ummaddina ayna ka naxayn dalka soomaaliya joogtay wax kastoo dhaca sidii noogula soo dhaqaajinaya dalkayna soomaaliya qashinqub laga dhigay waxaan leennahay ragga hay-atu macruuf ee beriga u taagan ummadda ilaalinteeda kulliku mas-uulun can raaciyatihi ilaalinaya ummadda ka naxaya rag iyo dumarba inaan la siinin waxyaalaha sunta ah oo dhacay inaan la siinin ka hortaagan oo ilaalinaya waxaan leennahay waad mahadsantihiin mas-uuliyadda idin saaroo ilaahay oo u idin saaray ayaa aheeday inaad ummadda wanaagna fartaan xumaanna aad ka reebtaan waajibkiinni aad gudateen waxaan leeyahay meel kastood joogtaan sunta ummadda aad mas-uulka ka tihiin ka ilaaliya meel kasta ee aad dowlad ka talinayso xarakatu shabaab almujaahidiin ay ka talinayaanna waxaan rabnaa sunta ummadda in laga ilaaliyo iyo waxa dhacay sida gobolka galguduud khaasatan ceelbuur beriga loogu taagan yahay in la soo aruuriyo dukaantii wax alla wixii yiilay oo qashin ahay oo dhacay haddana loo taagan yahay aan sugayno in dab lagu dhejiyo waxaan leennahay shaqada u taagnaada weligiin u taagnaada ilaahayna miciinna waayo ummadda aad mas-uulka ka tihiinna ilaaliya sidaasaan leennahay wilaayada gobolka galguuda khaasatan u sheegaynaa walaayooyinkaoo kalena sidaan leennahay muslimiintu meel kastay joogaanna sidaasaan leennahay waxaan intaas ku darayaa nimanka ganacsatada ah waxaan leennahay walaalahaynow raashinka aad keenaysiin iska koontaroola yaan laydinku sumaynin waxa loo soo dhiibaayo dooliga bahalku hadduu ku dhibo bahasha dhelaha waxaa loogu daraa inta loo googooyo basala sun loogu daraa lagu noolay maayo waa cadow haraya marka waxaana loo arkaa dalka soomaaliya duulaanaa lagu yahay ummaddiisa in la gaargaabsho sidii lagu gaargaabi karo caafimaadka lagala diriro nolosha lagala diriro diinta lagala diriro taranka lagala diriro duunyada lagala diriro deeqa lagala diriro gaaloo dhan way noo soo heshiisay gaalada xasan sheikh oo hormuudka u yahay way noo soo heshiiyeen dalkayna inay fidneeyaanay doonayaane ummadda soomaaliyeed ee ha laga hortago waxaan leennahaa meel kastoon joognana aan ka hortagno ummaddayna aan difaacno ilaahay waxyaalo dhacay cunana ma leh kuluu mimaa fil ardi xalaalan dayiban uuna leeyahay ilaahay raashinkou noo noo amrayna waa nagala dirirsan yaho qashina la rabaa in nala siiyo cadowgeynaana badan aan ka foojignaano waxaan leennahaa marka ganacsato iska ilaaliya waxa aad keenaysaan hay-atu macruuf waxaan leennahay meeshaas hawsha ka wadiinka wada wilaayaadka xarakatu shabaab almujaahidiin dhammaan meel kastay joogaanno ummadda aad inkaa ka mas-uulaho ilaahay maalinta qiyaama oo idinkula xisaabtamaayo waxaan idin leennahay ilaaliya ummadda aad mas-uul ka tihiin ummadda aad mas-uulka ka tahay daryaala idin leennaha meel kastoo joogtaan wabilahi towfiiq afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud mascuud xasan ayaa isna fagaaraha ka hadlay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد جزاكم الله خيرا وعن هالكان ومهد علينا إلهي سبحانه وتعالى أنغو جوغنو دقمد عالبور أنغو بقادنينو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا له مجاهدين تأه أتاغن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر inay maanta howlgal ay ka fuliyeen degmada ceelbuur annagoo joogno ka soo aruuriyeen waxyaabo dhacay oo ummaddooda ay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ow tusiyey inay dhan kastaba ay ka ilaalshaan diin ahaan iyo dad ahaanba khayrkana ummadda ay u wacaan waxay ku darsadeen inay waxyaabaha gaalada iyo dadka u shaqeeyo inay soo geliyaan waddanka in ay baaraan hadday leeyihiin raashin daawo waxyaabaha ay caanaboorada dhahaan dhammaan waxyaabo dhacay oo kala duwan inay maanta ka baaraan kana soo qaadaan ganacsadada degmada ceelbuur insha allahu tacaalaa waxaan leennahay walaalaha juhdigaas bixiyey ummaddaas waxyaabaha dhacay oo ummadda lagu khaldaya masaakiinta ah maanta inay ka ilaaliyaan dheydkeeda ay fiiriyaan baqaarta ka soo fagaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadda iska leh waxaan leennahay walaalaha hay-at alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala haydan xafidaan leennahay waxaad u taagantihiin shaqo ilaahay subxaanahu wa tacala aad ugu dhowaahaysiin dhan kastaba ilaahay ajri xasanayeen siyaan leennahay waxaan rabnaa walaalaha ganacsatada ah oo deggan degmada ceelbuur waxaan leennahay ummaddan waa ummaddiinni waa dadkii aad ka dhalateen ood isku diinta ahaadeen oo adinku aad ka dhalateene waxaan leennahay sida walaalaha mujaahidiinta ay isugu xil saareen inay maanta ka ilaaliyaan waxyaaba dhax ummaddooda inaad adinkuna dadka waad u dhalataan waanaad ka ganacsataane inaad u ilaalisaan markaad wax dalbanaysaan inaad u ilaalisaan aan kula dardaarmaynaa biidni illaahi tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaalaana qofkii maanta wax dhacay qof muslima oo ka gadana ilaahay baa kula xisaabtamaya adduunkana saasaa loo soo dhigaa barxadda walaalaha hay-atul amru bilmacruuf baa u joogo waxaan leenahay jazaakumullahu khayran ayagana waxaan leenahay ganacsigooda iyo khayrka ilaahay subxaana wa tacaala ha waafajiyaan leenahay wax walba ood kukicaysiinna ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaada beeciinna waxyaabaha aad gelinaysiinna ilaahay uga dhowaadaan leenahay jazaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadoon daahir cismaan oo ka mid ah waxgaradka magaalada ceelbuur ayaa ciidanka xisbada ku bogaadiyey howlgalka ay ka sameeyeen magaaladooda bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ayadoo maanta aan ku sugannahay degmada ceelbuur ee walaayada islaamiga ee galguduud runtiina maanta ay taallo agabyo kala duwan oo runtii dadka bil'aadanka aan u fiicnayn oo maanta soo qabteen xisbada walaayada islaamiga ee degmada ceelbuur faa'iidada ay ka dhaxashay maanta waa halkaan ujeedaan maanta meeshaan joogna waa degmada ceelbuur waxaa lagu gubaa agabyo kala duwan oo runtii maaragtay maamulka degmadu uu maaragtay gacanta ku soo dhigay ama haymatul macruuf annagu haddaan nahay waxgaradka degmada ceelbuur iyo odayaasheeda aad iyo aad waxaan u bogaadinaynaa runtii maamulka degmada oo maaragtay garashadaas bartilmaameed kala qaatay sida ay maaragtay kaalintaas mugale u qaateen runtii waa ku bogaadinaynaa ka odayaal ahaan hay-atul macruuf iyo ciidankii u istaagay iyo garashadii iyo bartilmaameedkii dhammaan waxaan waa ku bogaadinaynaa tilaabadaas garashada loo qaadeen waxaan sidoo kale maaragtay aan kula dardaarmaynaa ganacsatada degmada ceelbuur iyo maaragtay ganacsatada ku dhaqan degmooyinka walaayada islaamiga ee gobolka galguduud inay maaragtay si waaye aragnimole uga waantoobaan maaragtay agabkan maanta lagu soo qabtay inay xoolahooda xalaal ka dhigaan tanna ay ka waantoobaan hadduu ilahay insha allahu tacaala maanta inay arrintaas ka waantoobaan ganacsatada degmada waxaa si gaara iyo maaragtay si guudba loogu sheegayaa inay maaragtay ka odayaalhaan aan kula dardaarmayna inay ka waantoobaan maaragtay agabkan maanta ay ku soo qabatay ciidanka hay-atul macruuf ama ciidanka maaragtay u taagan badbaadinta dalkan iyo dadkan waana runtii ballantii maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta guud ahaan loo ballan qaaday in maaragtay badbaadadooda adduunye iyo tooda aakhira laga shaqaynayo marka badbaadadooda adduunye maanta ku jirtaa waa agabkaas aad u jeedaan qaybeeda kala duwan leh lagana soo qabtay degmada ceelbuur annagoo odayaashii dhaqanka degmada ceelbuurna aan ku bogaadinaynaa ciidankii arrintan u dhaqaaqay iyo mas-uuliyiintii ka shaqayday in arrintan wax soo gaaraan dhammaan waa bogaadinayna hadduu ilaah idmo ka odayaalhaanna aadan usoo dhaweynayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas allah ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan barnaamijkan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad dhegaysataan inta aan toddobaad midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الصلوات واستدرك أخينا جان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا